bismillahi raxmaan raxiim dhegeystayaasha idaacadda v o a da waa salaamaya bacdisalaan degmada jawiil beryahanba safaro oo aan muxuuha ugu kuurgelaynay shacabka baahiyaha ay qabaan ayaa maaragtay jirtay darraad iyo shalay iyo maantana waxaan ku sugannahay degmada dadka waxaan gaarsiinay adeegii ay u baahnaayeen maadaama muxuu ahaa cabsi badan laga qabo in barakac iyo duufaano iyo roobab waaweyn ay yimaadaan oo maaragtay dabaylihii ilina inay ku dhuftaan deegaanadan laga cabsi qabo ayaa waxaan soo gaarsiinay shan iyo toban baabuur oo maaragtay daawo iyo raashiin qeybaha kala duwan leh iyo marakanacooyin iyo muxuu ahaa agabyadii kale ay u baahnaayeen dadka degmadan iyo hareeraheeda deganba in la gaarsiiyo runtii si wanaagsanayna ku dhacday shacabkina waa soo dhaweeyeen iyo maamulkaba iyo odayaasha iyo dadka deegaanka intaba anagana runtii ka xildhibaankii deegaanka ah maadaama farxad weyna i ahayd in dadkan aan muddo badan oo wakti badan ah aan dhihi karo ama waa markii ugu horreysay ama waa markii labaad sidai dowlad soomaaliyeedba u jirtay ay wax soo gaaraan deegaankan cadad intaas la eg arrintaasna waa ogaadinteeda waxaa iskale madaxda qaranka iyo hay-adda muxuu ah maareynta musiibooyinka sodma waa uga mahad celina ayagana iyo maamulka hirshabelle intaba waa tahay waxaad ka dhawaajisay inay jirto cabsida in fatahadii iyo roobabkii alnino ee hay-adda sodma ay ka dhawaajisay laga digay in deegaanadaas ay ku dhuftaan jawiilna waxaan ognahay inay ka mid tahay deegaanada loo soo barakaco marka ay fatahaado iyo ay dhacaan marka muhiimad intee la eg ayay u leedahay raashinkii gargaarka aad hadda aad gaarsiiseen intaysan dhicin dhibaatadaasi fatahaada ama elnino muhiimad gaar intay ay u leedahay dadka deegaanka aadaa umahadsan tahay runtii waa su-aal aada muhiim u ah sidaan maaragtay la soconno duufaantan mar hadday timaado oo dhibaato badan laga cabsi qabo diyaargarowgiisa iyo kadabategeeda dhibaato badan ayaa lagala kulmi karaa ayadoo taas baahidaas laga duulaya waxaan jeclaysanay runtii in lagu dadaalo sidii looga hortegi lahaa oo qabanqaabo kahortegis ah la sameeyo loogana diyaar garoobo ilaahay maaragtay khasaarihiisa iyo dhibkiisa horta naga yareeye maaragtay duufaantaas iyo dhibaatooyinkaas iyo roobabkaas iyo daadadka laga laga baqaayo iyo inay kanaacooyin iyo muxuu ahaa cuduro ay ka dilaacaan ayaa maaragtay hordhaceeda u ahaa maadaama waxa aan qaybinay raashinka iyo maaragtay marka laga tago waxaa ku jira mara marakaneecooyin waxaa ku jira daawooyin qeybaha kala duwan ah oo maaragtay cudurada maaragtay faafo oo meesha hadday ka dilaacaan iyo kuwa ka hortaga iyo kuwa gargaarka degdega iyo intaba isugu jiraan baahi kasta oo isleenaha alla ilahay maanta waa waa looga hortegi karaa ama maarata waa looga diyaar garoobi karaa meeshaas way ku idlaayeen inkastoo baahida meesha ay ka jirto ay badan tahay haddana maxaa la yidhahdaa waxay ahayd qabanqaabo fiican oo oo oo maaragtay looga loogu sii diyaar garoobi kara waa tahay haddaan sii raacsado xildhibaan waxaa jirtay gargaarkan waxaad waxaa laga diray magaalada muqdisho waxaana jiray muddooyinkii ugu dambeeyey howlgallo iyo dagaallo ka socday qaybo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya oo shabaab iyo ciidanka dowladda iyo maleeshiyaadka deegaanka ay wadeen marka waxaa la isweydiin karayaa in kolonyo intaa la eg intay muqdisho ka baxdo ay halkaasi gaarto arrintaasi sidee ayay u saameysay howlgalladii iyo dagaaladii waayadan socday runtii dadka deegaanka iyo mas-uuliyiinteenaba waxaan ka mid ahayn dadkii kasoo horjeeday nimanka khawaariijta ee shabaab muddana la dagaalamay mar hore iyo mar dambaba dad badan oo muhiimna ay runtii nooga dileen operationkan kasoo bilowday magaalada xamar afkeeda oo siduu maaragtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar kale loo doortayba ka socda dalka faa'iidada ay maaragtay aan ka dhaxalnay ayay kamid tahay waddooyinkaas oo shan iyo tobankii sano u dambeeyey aan la isticmaalin oo gargaar bini aadanimo iyo muxuu ahaa maamul adeeg dowladeedba intaba uusan maaragtay dhex marin ama uusan gaarin ayaa maarata waxay u suura gashay sanad kadib operationkii faceka koowaad faa'iidadii laga faa'iiday taasoo meel oon sii marnay wax isbaaro ah oo muxuu ahaa oo maamul iyo mid nooc kasta allah muxuu aha meesha yaalana ma jirin si nabad ah oo maaragtay ay ku wada gaareen dhammaantood ayadoona hal baakad laga dejin adeegii laga diray xamar ayay ku gaartay meel xamar u jirta afar boqol oo kilomitr